إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa maraysa meel xasaasi ah xilli saacadihii lasoo dhaafay labada dhinac ay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo sii kordhinaya khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ayaa xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii ka bixi jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaadiid ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa ku xanima dalka suudaan warka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa faa'iidooyinka laga helo ixsaanka haddii lagu dadaalo قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeendheelmada waxa ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo fariisin ku leh degaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarkaas inta uu la-eg yahay dhanka gobolka gadana waxaa ka dhacay dagaallo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa shala gelinkii dambe waxa ay ka soo baxeen degmada ceelwaaq kuwaasoo duulaan arbushaada ku soo qaaday deegaanka buusaar waxaana dagaal kale hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan ayaana halkaa ku gaaray ciidamadii dowladda federaalka ah ee weerarka soo qaaday ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa halkaa lagu dilay intaas kadibna ciidamadii dowladda federaalka ah ayaa isaga firxaday goobta ciidamadan ku jabay dagaalkii ka dhacay buusaar ayaa waxa ay tageen deegaan lagu magacaabo daanyeer fuulka waxaana halkaa ku weeraray saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo mar kale halkaa isaga cararay ciidamadii dowladda federaalka waxayna halkaa uga carareen hal qori iyo kabo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa maraysa meel xasaasi ah xilli saacadihii lasoo dhaafay labada dhinac ay qaadeen tillaabooyin kala duwan oo sii kordhinaya khilaafka ka dhexeeya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
codkan iyo sawaxankan aad maqlaysaan ma ahan shacab mudaaharaadaya mana ahan bulsho dhibaatooyin kala duwan ka cabanaysa aan gudaha u soo dharaan dhirigo warka nuxurkiisa waa ciidamo boqolaal ah oo ka tirsan xabashada etoobiya oo ku raran gaadiidka xamuulka ee xambaara askarta iyo gaadiidka loo yaqaano taangiyada kuwaasoo kusoo qulqulaya gudaha dalkeena soomaaliya askartan etoobiyaanka ah lama oga halkay geediga u yihiin ama ay ku wajahan yihiin warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka ayaa warri iskhilaafsan oo lid isku ah ka soo saaraya ciidamadan etoobiyaanka ah xogo hoose warbaahinta loo soo dusiya ayaa sheegaya in ciidamadan etoobiyaanka ay ka garab dagaalami doonaan axmed madoobe oo dirir xoogan kala dhexaysa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud askartan ayaa laga warhelay iyagoo kasoo tallaabay xadbeeneedkana marayana degmada doolow ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya markan khilaafka waxaa saameyntiisa si weyn looga dareemaya gobolka gedo oo uu ku sugan yahay islamarkaana ciidamo badan ku abaabulaya wasiirka amniga maamulka isku magacaabay jubbaland kaasoo haatan ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo oo ah halka ay soo gaareen kolonyada ciidamada etoobiya dhinaca kale dowladda federaalk ayaa gebi ahaanba hakisay duulimaadyadii shirkadaha diyaaradaha ee gobollada kadib markii ay gaashaanka u daruureen oo ay ka biyidiideen inay daabulaan ciidamada dowladda federaalka halka ciidamo etoobiyaan ah oo horar ahna ay soo gelayaan waddanka soomaaliya sidoo kale guddoomiyaha degmada baladxaw ee gobolka gedo ninka lagu magacaabo cabdifataax nuur oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa si cad u sheegay inay garab taagan yihiin dowladda federaalka waxa uu intaa ku daray in waxaa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah laga hirgelin doono dhammaan deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka gedo oo sidaan ognahay gobolka ay ku baratamayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland haddaba waa kan cabdulfataax nuur guddoomiyaha degmada beled xaawo oo la hadlay saxaafadda maamulka degmada baled xaawo wuxuu garab taagan yahay dowladda federaalka wuxuu runtii waxaa weeye taageersan yahay markaan waxaa weeye qaymeyn ku sameynay xaaladda iyo uu dalka uu ku jiro oo aan aragnay soomaalinimo waxaa weeye wax ka fiican inaysan jirin waxaa weeye inaan runtii garab istaagna dowladda federaalk soomaaliya ku garab istaagna hannaanka doorashooyinka qof iyo cod oo runtii laga hirgelin doono deegaanada waxaa weeye soomaaliya oo dhan runtii laga hirgelin doono waxaan runtii waxaa weeye laga hirgelin doonaa doorashooyinkaas oo dhan dhammaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyadoo loo maraya sharciyaddii doorashooyinka ee baarlamaanka ee federaalka ay ansixiyeen
xaalad cakiran oo aan sal adag lahayn ayaa ka taagan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland dagaalka ayaa markaan u muuqda mid dhinacyada dowlado shisheeya u habarwacanayaan mar welibana isha lagu hayo in dhexdooda ka dhaco loolan adag oo faraha laysaga gubto
dowladda federaalka ayaa xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii ka bixi jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho farxaan cali ayaa ka warramaya
xiisadda sii fogaanaysa ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa waxa ay sababtay in dowladda federaalka ay gebi ahaanba hakiso duulimaadyadii rayidka ee ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee ku yaalla magaalada muqdisho boqolaal rayid ahna ay ku xayiran yihiin halkaasi tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii shirkadaha duulimaadyada ay iska diideen in diyaaradahooda ay aadaan deegaanka raskambooni oo uu kol sii horraysay maamulka la baxay jubbaland mamnuucay inay diyaarado ka soo degaan halkaasi iyagoona ku hanjabay inay soo ridayaan diyaaraddii isku dayda inay ka degto deegaanka raskambooni ayadoo ka jawaabaysa diidmadaas ayay dowladda federaalka waxa ay hakisay dhammaan duulimaadyadii aadi jiray gobollada dalka waxaana muuqanaysa in bulshadu ay labada dhinac caqabado ka haystaan sida ay sheegayaan dadka xog ogaalka ah si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa imaanaya iyadoo uu xergaha sii goosanayo khilaafka u dhexeeya villa soomaaliya iyo maamulka la baxay jubbaland dhanka kalena dowladda federaalka ay ciidamo ku daabulayso raskamboni si ay cadaadis u saarto axmed madoobe oo diiday qorshihii dowladda federaalka ee arrimaha doorashooyinka islamarkaana qabsaday doorasho ka dhan ah villa soomaaliya gaadiid ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa ku xaniman dalka suudaan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
gaadiid badan oo xamuul ah oo ay leeyihiin ganacsato soomaali ah ayaa waxaa ku xaniban dalka suudaan kuwaas oo in muddo ah ku xaniban dalkaasi suudaan gaadiidkan ayaa waxa ay ka yimaadeen wadamo dhaca bariga afrika sida kenya uganda ruwanda iyo tanzaniya waxaana tiradooda lagu sheegay ku dhowaad afar kun oo gaadiid ah ganacsatada ayaa wajahay dil dhac xerag iyo xadgudubyo kale waxaana jeelasha ku xiran tiro ganacsato ah oo xabsiga la dhigay mid ka mid ah darawallada kaxeynaysa gaadiidkaas ayaa ka waramay dhibaatada haysata iyo waxyaabihii ay ku wajaheen dalkaasi suudaan sababta halkan uga xayiran nahay cabasho badan oo dhanka darooliinta xaggood oo wadada caqabad wadada naga haysato waaye magarad caqabad wadada iyo dhibaato wadada naga haysato waaye dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah isbaarooyinka oo tirada ka batay darooliinta oo laiski dilay afar labaatan saac nin darool hadda waxaa jirta labaatan iyo lix milyan oo lacag kenya labaatan iyo saddex milyan oo lacag kenya la diiday oo ilaa hadda iska xiran baa jira afar sano xiran sababta ku xiri aan la garanaynin warniyow caqabada hadda midii midii laba wax lasoo koobi karo ma ahan inta ugu badan waa dil darawal iyo isbaaraha oo nooga badan ti ahaan baabuurta halkan ku xiyarayaan marka ugu yar tahay adigu afar kun waa gaarayaan oo baabuur oo hadda halkan joogto iyo wixii wadada kusoo jiran waaba ka badiyin oo wadada halkaas kusoo xayiran oo walba meeshuu joogo iska dhigti ma garat hogaaradan waxay iskala yimaadeen kenya uganda iyo ruwanda tanzania inta waa ka yimaadeen saawdha suudaan aan u soconno taa bishii hore taarikh labaatan iyo lix baan halkaan istaagnay ilaa hadda bishii hore taarikh labaatan iyo lix ilaa walhadal wax ka dhacay ma laha dhibaatada koowaad oo nooga badan waa dil oo naftaayna aan waynay oo nala dilaya iyo xereg iyo handadaad iyo isbaara gaadiidleyda ayaa waxa ay marar badan ka cabadeen isbaarooyinka yaala waddankaasi suudaan waxaana marar badan sidan oo kale ganacsatada iyo guud ahaan gaadiidleyda ay sheegeen in ay dhib ku qabaan waddadaasi iyo dowladda suudaan oo ay marar badan canshuur xaddaaf ah ka qaado si kastay ahaataba waxaa soo badanaysay khatarta ay ka sheeganayaan gaadiidleyda mooryaanta iyo kuwa daliilka u geysanaya darwallada iyadoona ay usii dheer tahay canshuurta faraha badan oo ay ka qaado dowladda suudaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka laga helo ixsaanka haddii lagu dadaalo waxaana ah warbixinta soo jeedinaya yaasar cabdallah
شعارنا الإحسان الإيمان ليكمل الإيمان قد حثنا القرآن لتزهر الأوطان إحساننا لا يضيع in dadka loo samafalo waa mid ka mid ah cibaadaadka uga fadliga badan ee allah looga dhowaado waxaa ku kordhaya galgaceylka ay isku hayaan dadka muslimiinta ah isagoo sidoo kale xoojinaya walaaltinimada ka dhexaysa markii uu samafalka ku dhex baaho bulshada wuxuu noqdaa arrin saameyntiisa markiiba la arko waayo waxaa batay isgarabsiga iyo isku kaalmeynta dhanka khayrka ee ka dhexeeya dadka muslimiinta allah wuxuu amray addoommadiisa inay ixsaan isku sameeyaan sidoo kalena ay isku kaalmeeyaan wanaagga iyo alla ka cabsiga allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
samafalku waa shay qurux badan diinta islaamka dhammaanteeda waa ixsaan samafalku waa inaad dadka wax tarto adigoo xaggooda waxba ka sugayn ixsaanku wuxuu meelo badan ugu soo arooray kitaabka qur-aanka kariimka hababka ugu yimaadana way kala duwan yihiin mar allah wuxuu addoommadiisa amray inay isku samafalaan mar kale wuxuu rabbi inoo sheegay inuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya inuu la jiro dadka muxsiniinta ah inuu abaalmarinayo kuwa ixsaanka sameeya inuusan dayacaynin ajarka muxsiniinta iyo mar kale oo lala xiriiriyey iimaanka taqwada iyo camalka saalixa ah waxayna arrimahaasi oo dhan ku tusayaan fadliga ixsaanka iyo abaalmarinta uu allah u ballanqaaday muxsiniinta ixsaanku waa dhowr nooc kow ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa labo ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dadka kale saddex ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dhammaan makhluuqaadka kale ixsaanka ka dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa waa martabada uga sarraysa diinta ixsaanka ka dhexeeya addoonka muuminka iyo dadka kalena waa inuu waxtaro ka shaqeeya danahooda sidoo kalena uga kaalmeeya wixii uu awoodo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u jeclaa nooc ixsaanka ka mid ah xadiid uu ka warinayo cabdullaahi ibnu cumar allah ka raali noqdee ayuu uga hadlay noocan wuxuuna yidhi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في في المسجد شهرا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينه رواه الطبراني باسناد حسن
haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka laga helayo ixsaanka kow inaad hesho jaceylka allah iyo maciyadiisa labo inay dadku kugu jeclaadaan samafalka aad wado saddex inuu allah ka ilaaliyo masiibooyinka xadiid ibnu xibbaan saxiix yeelay ayaana arrinkan caddaynaya wuxuuna yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره اخرجه الحاكم afar in kurbooyinka laga feedo maalinta qiyaamaha waxaana u daliila arrintan xadiidkan laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ah وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه
arrinka shanaad in danahaaga alle ku qabto kuna fududeeyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya arrintan والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه sidoo kale wuxuu xadiid kale ku yidhi من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته arrinka lixaad ixsaan aad ka hesho xagga alle allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yidhi هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة waxaan allah ka baryaynaa inuu nagu daro muxsiniinta إحساننا لا يضيع للجار أو لليتيم عطاؤنا للجميع ذا نهجنا المستقيم إحسان إحسان
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga wanaga intaa